guud ahaan dalka soomaaliya waxaa ka jira dhibaatooyin badan oo ka dhasha qashinka waxaa jira dhibaatooyin badan oo si maalinla ah looga soo sheego inay ka dhashaan qashinka guud ahaan laga tebiyo iyadoona dadka soomaaliyeed ay sahlanayaan qashinka iyo dhibkiisa waxyaabaha ka dhasha waxaa ka mid a cudurro ba-an oo si weyn u saameeya dadkeenna wasiirka wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada soomaaliya marwe khadiijo al makhsuumi ayaa waxay sheegtay in dhibaatooyinka badan ee ka dhasha qashinka ay ka mid tahay isbeddelka cimilada oo saameyn ba-an ku haya dadkeenna iyo dalkeenna wasiiradda waxay ka warbixisay dhibaatooyinka isdaba joogga ah ee qashinku keeno dadkeennuna ay aada u sahashadaan arrimaha qashinka arrimaha qashinka waa dhibaato weyn ummadda soomaaliyeed haysato aniga waxaa rabaa mar walba inaan kusoo celiyo dalka arrimaha deegaanka dowladda laguma eeda kara keligeeda qof walba muwaadin ah mas-uuliyada ka saaran qashin walba waxaa la arkaa guriga qofka isagoo degan banaankiisa inuu qashin buuxo oo iska xil saaraynin oona ka qaadaynin marka waxaa loo baahan yahay waxay tahay arrimaha qashinka shirkadaha waa la hadalna arrimaha qashinka aniga shaqsiyan inaan liida aado aan qashinka soo aruuriya meelo badan aan noo qorshaysan inaan qashinka qaadno marka waxaa loo baahan yahay waxay tahay mas-uuliyad inaan iska saarno arrimaha qashinka waa sun arrimaha deegaanka isbedelka cimada waxaa noo keena waxay tahay anaga mas ma qabno warshado batroolna ma soo saarna maanta soomaaliya waxaa noo keena waxay tahay waa sunta aan maalinba la noolnahay waa qashinka waa biyaha dhulka lagu daadinayo qashinka meesha isla socotaan biyihii nadiif ahayn qashimadaas oo dadka hortiisa yaalo la qaadaynin cudurada dilaaco qashinku ka imaadaa waa dhirtii isbedelka cimilada wuxuu keenaa waxay tahay inuu geedaha xaalufiinta lagu sameeyo roob la-aana nagu dhacdo wuxuu noqdaa bacaha waxaa jeclahay shan boqoloo konton sano ama shan boqoloo sano uu qaataa inuu bacdaas baabao sanooyinu naga qaadana bacayaasha u malaysin inuu hadda keliya dhulka yaalo marka waxaa loo baahan yaha waxay tahay mas-uuliyad qof walba muwaadin soomaaliyeed inuu iska saari karo arrimaha deegaanka aan anakane oo dheg u yeelno arrimaha sidii qashinka u aruurin lahay cudurada muxuu u dhacaa waxaa u dhacaa arrimaha qashinka qashinka marka waxaa rabnaa waxay tahay inaan kaalin weyn isla qaadano waxaan arjiyeynaa madaxda sare soomaaliya inay kasoo saaraan hal beri oo qashinka la aruurin karo deegaanka oo maantaas fasax laga dhigi karo si kastaba ha ahaatee isbeddelka cimilada oo saameyn ba-an ku haya dadkeenna iyo dalkeenna waxaa ah inta badan la sheegaa inay ka dhashaan dhibaatooyinka ay keenaan qashinka iyadoona dhibaatooyinkaas ay ka mid yihiin nabaad guur caafimaad darro iyo weliba sidoo kale fatahaado iyo waxyaabo kaleeto aan inta lagu soo koobi karin